إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey sawirada gaadiidkii iyo hubkii ay ka furteen ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaan saldhigga ceelsalini dowladda federaalka ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii ay ku baajin lahayd shir ay maanta muqdisho ku yeelanayso beesha mudullood xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobadii cisho ee lasoo dhaafay fuulisay howlgallo badan qof ku sugan magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalka ah ku eedeeyey inuu shan sano u daba socdo kiiska wiil la dhashay oo ay dileen ciidamada dowladda xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa sheegay in muddo toddoba cisho gudahooda ay kalsoonida kala laabanayaan madaxweynaha somalilan haddii uusan furin wadahadalla ku aadan khilaafka ku saabsan doorashooyinka waa sadalka taayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay qaybtii labiyo tobanaad ee silsilada dardaaranada naftood horayaasha xaafadaha magaalada muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya tuugada kuwaasoo dadka ay wax ka waayaan dila dowro diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan deegaanka kuwiya barow ee shabeellaha hoose u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن
dhegaystayaal intaanan u gudagelin warkii oo faahfaahsan waxaan idinka raaligelinaynaa khalad naga dhacay xalay kaas oo ahaa in xalay barnaamijka dhuuxa waraysyada aan ku sheegnay magaca waaliga gobolka mudug oo aan ku sheegnay sheekh abuu cadnaan ma uusan ahayn ee wuxuu ahaa sheekh xasan abuu xamsa markaana qodobadii oo faahfaahsan maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey sawirada gaadiidkii iyo hubkii ay ka furteen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa saldhigga ceelsalini warkaas iyo war kale oo ku aadan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo toddobadii cisho ee lasoo dhaafay fulisay howlgallo badan waxay noo soo jeedinaya weriye maxamed daahir cali sow waad mahadsan tahay cabdisamed mu'asasalka taa'ib garabka iclaamka ee xarakada shabaabulmujaahidiin saacadihii lasoo dhaafay waxa ay baahisay sawiro muujinaya dagaalkii taariikhda galay ee arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka ceelsaliini ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo lagu laayay askar badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka haddaan ku horumarno sawirada la baahiye ee ku saabsan dagaalka ceelsaliini waxaad arkaysaa cabdisamedow laba gaari nuuca soomaalidu ay u taqaano cabdibilayaasha labada gaari waxaa saarnaa rag ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo aad u hubaysan sidoo kale gawaarida waxaa ku rakiban qoryaha dhashiikaha soomaalidu ay u taqaano oo laba ah waxaana ay ahaayeen gawaari cusub oo qayb ka ah kuwa casri ah oo maraykanka iyo xulafadiisa ay ugu deeqeen dowladda federaalka markii la bixinayana aad looga digayay in gawaaridaasi ay u gacan galaan xarakada shabaabulmujaahidiin sida dhacday marar badan oo ciidamada shabaabulmujaahidiin dagaalada ay la galeen dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha afrikaanta amisomba ku furteen gawaari dagaal oo isugu jira kuwa gaashaaman kuwo kale oo xamuul ah labada gaari ee sawiradooda aad arki kartid waxaa ka horeeya khaniimooyin kala duwan oo u gacan gale ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ee dagaalkaasi fuliyey waxyaabaha ad arkaysa waxaa ka mid ah in qoryo aad u badan oo kuwa k ka ah rasaas khasnado darees ciidan qoryaha loo yaqaano b k m-ka sidoo kale qoryaha lidka diyaaradaha ee shiikaha waad ku arkaysaa gaadiidka iyo hubka ay xarakatu shabaabulmujaahidiin soo bandhigeen kuna qabsadeen dagaalkii deegaanka ceelsaliini ee shabeellaha hoose rasaastii ii muuqata ee aan arki karayay waxaa ka mid ah kuwa r b g-ga oo isaga xataa lagu arkayo sawirada lasoo bandhigay xafiiska warfaafinta ee xarakada sawiradan kuwa ka horeeyay ayuu baahiyey sidaad la socotid ee ku saabsanaa meydadkii iyo hanaankii u dhacay dagaalkii ceelsaliini oo argagax ku beeray in madaxda dowladda federaalka kuwaasi oo ku faanay in wax khasaara aysan kala kulmin dagaalkaasi oo ay iska caabiyeen raggii weerar ka soo qaaday qaybta marka xalay la baahiyey waxaa keliya ay daarneyd oo ay soo bandhigaysay gaadiidka iyo saanada military ee xarakada shilmujahidiin kusoo furteen dagaalkaasi ceersaliini ka dhacay ee gobolka shabeellaha hoose mar kale tani waxa ay fadeexad ku tahay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka kuwaasi oo warbaahinta iyo taageerayaashooda u sheegay inay iska caabiyeen weeradii ay kala kulmeen xarakada shabaab almujaahidiin ceelsaliini in sidaad la socotid cadisamadu marar badan dagaala noocan oo kale ayaa ka dhacay oo askarta dowladda federaalka hub looga furtay ciidamana looga laayay waxaana dagaaladaasi ay qayb ka yihiin weerada xasminta ah ee xarakada shabaab mujaahidiin sannadihii dambe ay la soo baxday kuwaasoo ay ku soo afjartay dhowr saldhig oo dowladda federaalka iyo shisheeyuhu ku leeyihiin shabeellaha hoose haddaan halkaa kaga gudubno bandhigaasi xalayto lagu soo bandhigay hubkii iyo gaadiidkii xarakada shabaabulmujaahidiin ay kusoo furteen dagaalkii ceersaliini docda kale toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya guud ahaan howlgallada waxa ay ahaayeen soddon iyo toddoba howlgal weerada isugu jiray dhabagalka iyo qaraxyada oo ay qaadeen ciidamada shabaabulmujaahidiin waxa ay gaarayeen saddex iyo toban howlgal camaliyaadka nafuurnimo waa saddex gawaarida howlgalladaasi lagu burburiyey waxa ay gaarayeen kow iyo toban gawaari duqaymaha saldhigyada sheeyuhu toddobaadkii lasoo dhaafay loo geystay waa sideed howlgallada qorshaysan waa lix weeraro nuuca kalahaadda ah toddobaadkii lasoo dhaafay ciidamada shalmujahidiin ay qaadeen toddoba weerar dhammaan howlgalladaasi waxaa lagu dilay boqol lixdan iyo shan askari kuwa uu isugu jiray shisheeye iyo ciidamo ka tirsan kuwa soomaalida ah ee shisheeyaha ku daaban siddeetan iyo lix askari oo isugu jiray shisheeyaha iyo kuwa dowladda farmaajo ayaa sidoo kale lagu dhaawacay howlgalladaasi toddobaadkii lasoo dhaafay dhacay cadisamad marka waxaa muuqanaya in xarakada shalmujahidiin ay ka masdaaqiyad sarayso dowladda federaalka marka loo eego macluumaadka labada dhinac ka soo baxa dowladda federaalka waxay sheegataa inay lahayso ciidamo badan oo ka tirsan al-shabaab hub badan ay ka qabsato meelo badan ay kala wareegto haddana caddaymo muujinaya sheegashadooda sooma bandhigaan waxaana ay ku qaldaan oo keliya ra'yul caamka laakiin al-shabaab waxay kaga duwan tahay dowladda federaalka wax kasta oo ay sheegato waa ay soo bandhigaan taas oo fadeexad ku noqonaysa madaxda dowladda federaalka iyo laamaha amniga oo marar badan caadaystay in ay been ka sheegaan saaxaadka dagaalka iyo xaaladda dhabta ah ee ku saabsan hardanka kala dhexeeya xarakada shabaabulmujaahidiin sawiradii ugu dambeeyey ee la baahiyeyna baraha bulshada aad ayaa loogu nashriyey waxaana siyaasiyiinta dowladda federaalka ka soo horjeeda ay sheegayaan in dowladdu ay ku fashilantay ammaankii oo ay dayacday ciidamadeedii wax xal ah oo muuqda oo al-shabaabna ay kaga hortegi kartana aysan haysan awoodnaba aysan u lahayn iyagoo ku talinaya in wax laga bedelo ciidamo in lasoo hubeeyo saldhigyo la geeyo kadibna lagu gumaado ummaddana loo sheego war sal iyo raatoona lahayn
dowladda federaalka ah ayaa dadaalo badan kuu bixinaysa sidii ay maanta ku baajin lahayd shir magaalada muqdisho ay ku yeelanayso beesha mudulood wariye cabdifataax maxamed qaasim ayaa inoo faahfaahinayaa dowladda federaalka ayaa tan iyo habeen hore waxa ay dadaal badan ku bixinaysay sidii ay u baajin lahayd shir ay magaalada muqdisho ku yeelanayso beesha mudulood oo ka mida beelaha soomaaliyeed shirkan ayaa dowladda federaalku waxay u aragtaa inuu yahay mid iyada caqabad ku ah waana midda keenaysa inay ka hortagto shirka oo ay ahayd inuu shalay dhaco ayaa waxaa lagu martiqaaday siyaasiyiin odayaal dhaqameedyo dhallinyaro haween iyo qaybaha bulshada ee beeshaasi saraakiisha madaxtooyada ayaa maalintii shalay ku guulaystay inay baajiyaan shirkaasi kadib markii ay xireen inta badan waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyaga oo marmarsiyo ka dhigtay in ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka uu ka qaybgelayo xaflad ay qabsanayaan ciidamada loo yaqaano asluubta sidoo kale xog ay helayso warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ah ayaa waxa ay sheegaysaa in saraakiil ka mida kuwa nabad sugidda ay habeenkii xalay tilifoonno ku waceen qaar ka mid ah dadka qabanqaabinaya shirka islamarkaana ay ku wargeliyeen inay baajiyaan oo ay kala tashadaan madaxweynaha dowladda federaalka waxyaabaha hoose ee lagu madalsan yahay in shirka looga hadlo ayaa waxaa ka mid a dhibaatooyin ay beeshaasi sheegtay inay tabanayso oo ay ugu badan yihiin xirnaanshaha waddooyinka taasoo saameyn ku yeelatay gaar ahaan ganacsigooda xubnaha hormuudka u ah kulankaasi ayaa waxay sheegeen in maanta uu qabsoomi doono laakiin waxaan la ogeyn in dowladda federaalka ay ku guulaysanayso mar kale inay baajiso iyo in kale qof ku sugan magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalka ah ku eedeeyey inuu shan sano u daba socdo kiiska wiil la dhashay oo ay dileen ciidamada dowladda cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa inoo faahfaahinaya cabdikariin yuusuf nuur oo ka mida dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegaya in sanadkii laba kun shan iyo toban hay-adda nabad sugidda dowladda federaalka ay dishay wiil dhallinyaro ah oo asiga la dhashay bismillahi raxmaani raxiim anigoo ah cabdikariin yuusuf nuur ama cabdi yuusuf nuur sida dadka i yaqaanin cabdi yuusuf nuur i yaqaanin badanaaba waxaan ka hadli rabaa taariikh ah in yar ogaatay oo la dilay ay dishay nabad sugidda waxay dhaawacday sideed tobankii bishii shanaad laba kun shan iyo tobankii kadib markii wiilkii lix biloo lix beri isbitaalka uu ku jiray afar labaatankii bishii shanaad laba kun iyo labaatanka shan sac markay ahayd koob iyo tobankii barqanimo markay ahaydna uu geeriyooday wiilkii kadib hadduu geeriyooday waxaan geeyey c i d si sawir looga qaado c i d aan keenay sawir laga qaaday isagoo meydkiisii marka isagoo wixiisa ku jiraan aa laga qaaday meyd macnaha sawirkii meydka isbitaalkii waxaan ka soo qaatay warqad cadaynaysa in uu ku macnaha uu ku geeriyooday xabad xabad ay dishay xabad waxa uu tilmaamay in xilligaasi nabad sugidda ay qaratay in dilka iyadoo ay ka dambayso islamarkaasina uu haysto dokumentiyo arrintaasi ay ku qiranayso
gaafow waa runta ha u yidhi qiraalkii macnaha qiraalan ku siino ha u yidhi warqad qiraal ii qoray warbixin tirsigeedu yahay bada qaybta baarista dembiyada bada kun laba boqol soddon sideed laba kun laba kun shan iyo tobankii kuna taariikhaysnayd sideed iyo tobankii may laba kun shan iyo tobankii oo ku saabsanayd marxuum aadam yuusuf nuur oo ku geeriyooday howlgalay ciidanka nisa ka sameynayeen kilomitir lix gaar ahaan saybiyaano waxaana si kama ay ku dhacay oo yidhi xabado ay ciidanka nabadsigida tuuraan haye haddaba hedanisa waxay bixin doontaa sida ugu macquulsan duugtiisa marxuumka iyo diidiisi diidin afkuu ka sheegay diid waa bixinayna yiri warqadda kumuusan soo qorin laakiin okay cabdikariin ayaa sheegaya in xilligaasi wixii ka dambeeya uu ku howlanaa sidii dowladda federaalka uuga heli lahaa magta walaalkii laakiinse arrintaasi uu ku guuldarraystay ciidamada dowladda federaalka ayaa si joogtaa waxay u dilaan dadka shacabka ah badanaana maba jirto cid soo qabata askarta dilka geesta
sida warkan uu ku faahfaahinayo weriye abuubakar xaafadaha magaalada muqdisho ayaa waxaa aada ugu soo badanaya tuugada kuwaas oo dilaya dadka ay wax ka waayaan xilli uu si guud magaalada muqdisho amnigeeda u xun yahay tuugaduna ay dadka ku dhibaateeyaan ayaa haddana waxaa degmooyinka qaar ka jira kuwo daran oo dadweynaha ku qasbaya inaysan guryahooda ka soo bixin haddii la gaaro xilliyada habeenka xaafadda shawriga waxay ka tirsan tahay degmada dherkeynley waxaa maalmihii lasoo dhaafay aada ugu sii badanaya tuugo hubaysan oo dadka dhacaya mararka qaarna dil bareer ah u geysanaya kuwaasoo ku hubaysan agabka dowladda federaalka mid ka mid ah dadka deggan xaafadda shawriga ee dherkeynley islamarkaana lagu magacaabo jamaal ayaa sheegaya in amniga xaafadoodu aada u liito isaga qudhiisana mar dhow ay tuugadu ka dileen wiil yar uu dhalay
dhib aad iyo aadaa qabnaa wax haddanu bilaabatay maahan wiilkayga keligiis kama bilaaban isbuuc kasto maalin kasto habeen kasto mar rafaarafaada joognaa moobeyl xaafadda iska dhaafee nafteenaba la fignaa maqrib deligaa guryaal wuu kala ordaa nin macawiis wata daarka waa la ordaa laba qof dhallinyarada waa la kala ordoyaa xaafadda dhibaada yaalo ilaahay naga soo gaaro anigu wiilkayga waa la dilay alxamdulilaah markii la dilaayna waa joogaan meeshaa fadhi meesha lagu dila agta wiilkayga nuskii shanka tallaaba nooma jirin waxaa wiil dhallinyaro badan aa meesha fadhiya anigana meeshaa fadhiyey xaafad shoorirka meel ka mid tahay marka wiilkeyga iyo wiilal badan meesha fadhiya laba wiilaa soo marta oo qoryo wataan oo dadan macwiise ku dadan macwiisle la yidhaahdo markaase ciyaalkii wow waa ku ooriyeen hadday ku ooriyeen kabacdi wiilkeyga xabaday xagga ka soo rideen wiilkeygay ku dhacday alxamdulilaah ilaaha isiiyey hadda ilaaha ka qaad laakiin xaafadda shooriga maanta dhibkeeda ma yaro xaafadaha muqdisho ugu liita inay tahan malaynaa gurigaad dhisayna ma dhisi karno gurigaad dayactirna ma dayactiri karno degmadaa tegey warqaddaa soo goosatay kuuma shaqeeyayso sidoo kale jamaal ayaa sheegay in xaafadan dad badan ay uga guureen cabsi awgeed wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey inay tageen saldhigga degmada si ay arrimahooda ula wadaagaan askarta ku sugan saldhigga laakiin wuxuu sheegay inay ka waayeen hal eray oo wanaagsan waxqabad iskaba daayey odayaalka dhaqameedka dhan inaa baxnay taliyaha u tagnay taliyaha waa u tagnay wax noo qabaa xaafadda waa liidataa waa habeenkii maqribka deligaar waa la kala ordaa toban kow sacal deligaar waa la kala ordaa ninkaas mobilkiis waa la ordaa waa la soo galaa lee jaayiga marka la salsaayey waa la soo galaa nolgusaa anaga xabsi xaafadda waaba jiifo weysanaha marka taliyaha markaa u tagnay insha allah maanta ka bilaab waxaani la qabanaawi maalintii ugu horreysa toban qofaa ugu tagnay maalin kale waa u tagnay xaafadda nabad ma jirto dhibaa yaalo xaafadda shooriga ha laga soo gaaro wax jiro nabadba ma jirto meeshaan qoryaa kii wataa kii mobel xataa mobel haddii kaa waayan qoray kugu garaacayaan degmooyin badan oo ka tirsan magaalada muqdisho waxaa yaalla isbaarooyin taas oo ay dadka ku dhacaan ciidamada dowladda federaalka iyadoona habeenkii xaafadaha qaar lagu arko ciidamada dowladda federaalka oo soo dhar badashay hubkoodana wata si ay dadka u dhacaan mu'asad alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay qaybta labiyi tobanaad ee silsilada dardaaranada naftooda hurayaasha awriye maxamed cali aadan ayaa warbixintan inooga diyaariyey
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
waa qaybta laba-iyo tobanaad ee tixanaha naftoodurayaasha oo ay baahiso mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalqadan ayaa waxaa si wadajir ah uga soo muuqday saciid cali guduudow iyo cabdulaahi sheikh samow oo sidoo kale loo yaqaano khaalid ugu horrayn saciid ayaa soo jeedinaya dardaaranno dhowr ah oo ku wajahan dhinacyo kala duwan mujaahidiintu waxaan ugu dardaarmayaa inay safraan meel kasta ay joogaan alla subxana wa tacaala wuu leeyahay wasbiruu ina allaha maca asaabiriin sabra kuwa sabra alla waa macahood ayuu leeyahay marka insha allahu tacala mujaahidiintu waxaa rabaa inay sabraan suquurta markay joogaan iyo markay wilaayadka ay joogaan iyo meel kasta markii shaqo loo daro inay laazimaan shaqadii loo diray amiirka inay adeecaan assamcu daacati lilumaraa waa waajib in amiirka la adeeca qofka amiirka adeeca wuxuu adeecay rasuulka rasuulka qofka adeecana waa allah u adeecay marka waxaad ku gaaraysaa halkaas liibaan weyn liibaantaas ilaahay waa kaga raali noqonaya ehelkii oo aabahay aabahay waxaan leeyahay haddaad maqasho wiilkeeda wiilkaada ayaa shaadi galay mase wiilkaada ayaa shahiiday waxaan leeyahay ha oynin oo waxaas waxaa laga rabaa inaad waxa ku farxad aad naqdo maalinta qiyaamana waxaan ilaahay ku rajaynaya haddaan shahaadi ilaahay iga aqbalo inaan kuu shafeeco cabdulaahi sheekh samow oo ah naftii huraha labaad ee lagu soo qaatay qaybtan ayaa dhankiisa fadhiin u diray shisheeyaha ku soo duulay dalka soomaaliya gaaladan waliba leha maalmo dhow andheerayn insha allahu tacaala waliba aragi doontaana wal isin guligan aran haddii ilaahay ka raali nagdo umun ilaahay subxaana wa tacaala waliba ka rajaanay in naga raali nagdo oo jannana jiya insha allah raggan ayaa ka mid ahaa guutadii fulisay weerarkii lagu qaaday hotelka dayaxa ee magaalada muqdisho kaasoo dhacay sannadkii kun afar boqol soddon iyo siddeeddii hijriga
dowladdiiniya ayaa loo soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan deegaanka kuunya barow ee shabeellaha hoose warbixinta warkan waxay noo soo jeedinaya wariye maxamed ciise munaasabad ballaaran oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee degmada baraawe ayaa lagu qabtay masjid ku yaala deegaanka kunyabarrow ee gobolka shabeellaha hoose munaasabadda ayaa lagu soo xirayey dowla socotee muddo saddex maalmood ah taasi oo loo qabtay ganacsatada ku dhaqan deegaankaasi munaasabadda waxaa ka soo qaybgalay culamaa uddiin nabaddoonno iyo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ugu horreyn munaasabadda waxaa ka hadlay nabadoon kufridiid wuxuuna dhiirigeliyey ganacsatada in ay ka faa'iidaystaan waxbarashada ayna dareemaan amniga iyo kala dambaynta ay ku naaloonayaan in uu jihaadka waxaa laga yaabaa dadkiina dhallinyarada qaarkeed inay isleeyihiin dee nolosha haddeer aad daba taagan tahay talow haddaad meel kale aado way kuu saxmi lahayd nolosha wallaahi soomaaliya ku soo wareedhaye hamiga calooshiinna yuu geli wax yar baan taariikhdu ku noqonayaae waxa weeye waxaan ku soo egnay dimuqraadiyad waxaan ku soo fiirinnay howlyahanti wadaag waxaanu ku soo fiirinnay qabiiliisim ilaa la waayey mid mid sheegta intaasna libin baanu hadda roodinayno waxaanu rabnay nolol adduun inaanu heliya mid aakhiro labadaba markaanu waddadaa maray wuxuu nin aan baday halku aaday waa ulaahi koonay marka annagu waxaanu islahayn horumar gaadha ilaa mid mid la socdana la waayo meesha aad maanta soo gaadheen ay ay ay soo gaartay oo aad aragtaan oo qof qof soomaaliya qof qof ka qaadaya la arag oo maanta cadowgii soomaaliya aanu leenahay shalayba somalilan waxay lahayd aarmaajo noo iman maya laakiin waa noo iman karaa ninka maxaa arkaa oo abey waa noo iman karaa bay leeyihiin waa walaalkaya waxbaa naga dhexeeya daris baan nahay eegad ninka soomaaliga nooma iman karo wuxuu raba ha noqdee soomaaliya o dhan bay ka taagan yihiin sidaas macnihi waxa weeye hal waxaas iyo wax la mid ay dhashay wixii aan horumarka ka dhigaynay calmaaniga aan ku ordaynay halyohanti wadaagii dimuquraatigi qabiiliyisimkii waxaasay dhaleen inaanaan isba sheegan oo cadowgayaga aqoon weyno oo dhisad iyo jaawo weyno oo waalalow iyo tiih nagu dhaco oo qaarkayabo meelu cararo oo balaaya balaaya noo dhiibto ayaanu ka dhaxallay goortii munaasabadda soo idlaatay waxaa ii suura gashay inaan shucuurtooda wax ka weydiiyo ganacsatada loo soo xiray dowladda kuwaasi oo ii sharaxay waxyaabaha ay ku barteen dowladda دور ما شاء الله يا لقونا قنع ستدا كل رقم كون برو ما شاء الله سعيد الذين تجنبوا سبل الرد تيمموا منازل الرضوان فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان macallimiinta dowladda ku siiyey maxaa ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqiyaa inay sii wadaan dowladda noocan oo kale ay u badiyaan mar walba iyo maktabka dacwadda inay isku soo reebaan wax ku nool bulshada eh, si ay u u bartaan diintooda ay u fahmaan kutubkooda si ay u difaacdaan weliba markay fahmaan kadib magayga waxaa la yidhahdaa alaaliyo wari ku dhiyay miilin duuri aan ku qaadan imise maalmood ay socod dowladda saddex maalmoodoo socotay maalin saddeed waa noo soo gebagabay dadka ku dhaqan wilaayaadka ayaa laga dareemayaa sidii ay ugu faa'iidaysteen dowlaadka loo qabto hadday ahaan lahayd dhanka barashada diinta islaamka iyo horumar ganacsi intaba halka warka subaxa oo idinkaga imaanaya waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina mar kale sidaa warkan uu ku faahfaahinayo wariye maxamed daahir calasow xisbiyada mucaaradka maamulka somalilan ayaa muddo toddoba cisho ah gudahooda kalsoonida ay sheegay inay kala laabanayaan madaxweynaha somalilan haddii uusan furin wadahadallo ku aadan khilaafka ku saabsan doorashooyinka hogaamiyaasha xisbiyada ucid iyo wadani ee ka jira magaalada hargeysa ayaa saxaafadda kula hadlay gudaha magaaladaasi iyagoo eed dusha kaga tuuray madaxweynaha somalilan muuse biixi ciro iyo faysal cali waraabe ayaa shirka jaraa'id ka sheegay in muuse biixi uu ku sifoobay keligii talisnimo isku koobay talada isagoo diiday in wadahadal uu la galo hogaamiyaasha mucaaradka waxa ay ku eedeeyeen inuu wado abaabul ku aadan inuu laalo xisbiyadooda islamarkaana uu samaysto kuwo kale ee isaga u shaqeeya shirkooda jaraa'id waxa ay ku sheegeen in muuse biixi uu doonayo wakhti kororsi iyaguna aysan raalli ka ahayn waxa ay ku goodiyeen haddii toban cisho gudahooda muuse biixi uu wadahadal ka geli waayo doorashooyinka lagu murusan yahay in ay kala laaban doonaan kalsoonida oo aysan u aqoonsan doonin madaxweyne waa kuwan faysal cali waraabe iyo ciro oo arrimahan ka hadlaya waxaa maanta aanu cidna aad ka saarayn in hay-adihii iyo aqalladii haybadda qaranka u taagnaa ilaalinta iyo fulinta sharciyada uu si badheedha xididada ugu siibay oo ay noqdeen saylad muuse ka adeeg tan labaatan maadaama uu muuse ku fashilmay hoggaaminta dalka in la qabto doorashooyinkii qorshaysnaa ee ugu soo horreeyo golaha wakiillada isla sannadkan labaatan labaatan hadduu sharci ka tago sharci uu ka tego waxa uu ku dhaqaaqo annaguna sharcigan ku kala soconin madaxweyne noqon maayo muuse biixi buu noqonaya hadduu yidhaahda ucud iyo fuud waan baabiinayaa oo sharci aan wakhtigaan baan geenayaa oo shaadh baan tolanayaa waxaan leenahay madaxweyne looma tid hadduu bishaa gudaheeda timeskaa la siiyey ilaa bisha tobankeeda haddaa gar qaadan waayo madaxweyne noqon maayo cashuuruu qaadanayaana ma jirto kaladaan ka jaraya kaladaan ka jaraya waxaan kaa jarnaa lacagta qaadatid eed khaayinka ku tahay weliba waa khaa'in malcudma weeye hayaan laga xushmoon maanta reeruu dabada geliyaana ma jirto reerkoodu wuu arkay soomaaliya dhan way aragtay adduunku wuu arkay waa khaayin afkiisa urkiisatahen horaan u sheeg si kastaba xaalku ha aatee waayihii dambe waxaa muuqanaya khilaafka xooggan ee ka dhex jira maamulka somalilan iyo xisbiyada mucaaradka waxaana ay warbaahinta isku dhaafsanayeen hadallo kulul warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa